bulshadeenniiyo caafimaadka barnaamijkan caafimaadka ayaan aalaaba waxaan idinkugu soo qaadnaa qodobo aannu isleenahay dadkana dhegaysanaya waa kuwa ay ka faa'iidaysan karaan barnaamijka maanta cudurka aan kaga hadlaya waa cudurada ku dhaca beerka khaasadatan cudurka la yidhaahda hebatitis c soomaalin badanna ee u taqaano cagaarshowga haddaba inta aynu u gudagelin cudurkan hebatitis c-ga ama cagaarshowga aynu waxyar ka niraahno beerka iyo faa'iidada uu u leeyahay bini-aadanka beerka waa xubinta ugu weyn ee jirka xubnaha gudaha waxaana uu ku yaalaa saableyda dhinaca midig ee caloosha waxa uu miisaankiisa lagu qiyaasay saddex rodol wuxuuna cad ahaan la egyahay kubadda cagta ee maraykanka laga cayaaro beerka waxa uu mas-uul ka yahay waxtar shan boqol gaaraya oo aan laga maarmin waxa uu shiidaa wax kastaoo la cuno hawo iyo waxa jirka uu qaato beerka waxa la cuno iyo waxyaabaha la caba ayuu u bedelaa quwad iyo tiir dhisa murqaha waxaa kaloo uu kaydiyaa hormoonada waxaa kaloo lagu yaqaanaa inuu sameeyo xinjirada iyo difaaca jirka beerka waxaa kaloo uu kaydiyaa fitamiinada nafaqada iyo sonkorta wakhtiga dambe la isticmaalo unugyada beerka waxaa ka abuuraan dheecaan kaasoo jirka u fududeeya inuu dheefshiido ama uu dhuuqo nafaqada cuntada beerka waxa uu ka nadiifiyaa waxyaabaha jirka u daran isaga ayaa isku koriya unugyadiisa cadad gaaraysa afar meelood markii loo qaybiyay saddex meel muddo yar ayuu beerka ku qaataa inuu dib u soo abuurmo dhowr usbuuc gudahood iminkana aynu wax ka niraahno cudurada beerka ku dhaca soomaali badanna ay u taqaano cagaarshoog cagaarshooga waxaa si fudud loogu macneeyo huridda beerka waxaa dhici karta in fayraska ay sabab u yihiin kiimika sun wadata daroogo ama waxyaabo kale nooca ugu badan ee cagaarshooga cudurka weyn leh waxaa fayrasku cagaarshooga ay keli yihiin habititis a ama habititis b ama ka ugu dambeeya oo ugu daran oo la yidhaahdo habititis habititis a-ga iyo b-ga iyo c-ga dhammaantood si toosa ayaa waxay ugu dhacaan beerka laakiin xaddiga iyo dhibaatada ay beerka u geystaan ayaa kala duwan haddaba aynu maantu ku qaadaa dhigno habititis c-ga oo ah ka ugu khatarsan uguna dhib ballaaran marka uu ku dhaco beerka haddaba cudurkan habititis c-ga sidee baa lagu kala qaadaa waxaa laysaga qaadaa marka si toos ah ay dhiig ama dhiig kale uu ku qasmo siyaabaha laysku qaadsiiyo waxaa ka mid ah iyadoo la isticmaalo daroogada laysku duro iyo daroogada aan laysku durin iyadoo la sheergareeyo cirbadaha daroogada lagu kala qaato cirbadaha jirka lagu sharaxo jirka oo la daldalooliyo iyo xitaa cirbadaha laysku daaweeyo ee jirka lagu mudmudo waxa ay faafin karaan cudurkan habititis c-ga wadaagsiga waxyaabaha gaarka ah waxaa garka lagu xiiro rumaysiga ama cidiyaha simaha uma badna in ay yihiin siyaabaha la ysku qaadsiiyo haddana waa wax dhici kara wixii ka horeeyay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii dadka badankooda waxay cudurka habititis c-ga ka qaadi jireen dhiigga ama qalabka dhiibka lagu kala qaado dii ayaa lasoo saaray tijaabo lagu aqoonsaday unugyada dhiigga ee ka hortaga habititis c-ga wakhtigaasi wixii ka dambeeyay dhiigga kaydka ah waa la sifeeyaa maantana in habititis c ka qaada dhiigga infection leh waxa ay ka yar tahay boqolkiiba zero one cudurkan habititis c eebahay naga hayee yaa u nugul in ay si fudud u qaadaan waxaa si fudud ugu nugul inuu qaadaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka waxay halis u yihiin cudurkan habititis c-ga sababtoo ah waxaa dhici karta in si lama filaan ah ay isugu duraan cirbad leh dhiigga qofka cudurka qaba waxaa kaloo cudurkan u nugul milatariga hore ee la talaalay ama la cirbadeeyey ama la siiya daryeel kale ee caafimaad iyagoo dagaal ku jira waxay halis u yihiin in ay fayraska qaadaan hooyooyinka qaba cudurka habititis c-ga ilmahoodana qaadsiiya inta aanay dhalin ama dhalashada kadib ayaa waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba shan ilaa lix in ay cudurkaasi qaadsiin karaan caruurtooda halista ilmaha la qaadsiin karana waxa ay ku xiran tahay in hooyada ee qabtay infekshanka kale ee ah habititis b-ga ama h i v-ga taasoo la sheegay haddii ay infekshankaasi qabta h i v-ga ama habititis b-ga in hooyada ay si fudud ilmaheeda ugu gudbin karto habititis c-ga cilmi baaris qaarkooda ayaa waxay muujinayaan in hebatitisiiska laga hela caanaha naaska laakiin naasnuujinta ay tahay mid halista ka baxsan cilmi baaris dhowaan la sameeyana waxa ay sheegtay in isqaadsiinta cudurka hebatitisiga uu kor u kacay boqolkiiba toban sannadadii lasoo dhaafay taasoo sheegaysa in dad fara badani oo cudurka qaba aysan ka warhaynin inaysan cudurkan qabaan wadooyinka laysku qaadsiiyo cudurkan hebatitisga ayaa kor u kacday boqolkiiba toban dadka qaba hebatitigana waxaa la ogaaday in ka badan boqolkiiba toban inaysanba ogeynba cudurkan inay qabaan hebatiga layskuma qaadsiin kara waxyaabaha ay ka mid yihiin hindhisada qufaca habsiinta ama inaad cunto kula wadaagto weel qura qof cudurka qaba cudurkan habititis c waxaa si baacan loogu kala qaadi karaa galmada marka uu qofka galma la sameeyo qof kale oo cudurka qaba hase ahaatee boqolkiiba aad iyo aad ayay u yar tahay haddii uu qofka galmada sameynaya uu isticmaalo waxyaabaha ka hortaga oo ay ka mid tahay bacda la gashto haddii uu qofka bacdaasi isticmaala ayaa waxaa la sheegay in xaddiga cudurka jaaniska uu ku qaadi karo boqolkiiba boqol ee aada iyo aaday u yar tahay cudurkan habitatisga ilaahay haynaga haye waxa uu aada ugu fara badan yahay dadka ay ka mid yihiin homosexualka ama ragga ragga la galmooda ama dadka daroogada isticmaala ama dadka ay ku badan tahay cudurada s t d-da qaba ama dadka dhowr qofood dhowr qofood oo kala duwan galmo la sameeya haddaba si aad isu ilaaliso cudurka naga hortagto waxaa lama huraan ah qofka inuu galmadiisa yareeyo haddii uusan samaynayana waxaa lama huraan ah waxyaabaha ka hortagga ah in uu isticmaalo haddaba waa maxay calaamadaha lagu gartaa cudurkan habitatisga ama cagaarshowga dadka badankooda calaamado yaryar ayaa lagu arkaa ama calaamadaba ma laha marka uu cudurkan uu ku cusub yahay dadka qaba cudurka habitatisga ama cagaarshowga ku daba dheeraada sidoo kale lama yeeshaan calaamada iyadoo noloshoodu ay caadi u muuqata inta badan laakiin kuwa u nugul waxa ay yeelan karaan calaamado ay ka mid yihiin lalabada daal xumad madax xanuun rabitaanka cuntada oo ka yaraata calool xanuun xanuun murqaha iyo kala goosyada ayaa lagu arkaa dadka cudurkan marka uu halis ku noqdana uu zaa'id ku noqdo heer uu beerkiisa dhibaato fara badan gaarsiiyana calaamadaha ugu fara badan ee lagu arka dadka waxaa ka mid ah daal fudud ama badan qandho rabitaanka cuntada oo yaraata lalabo matag kaadi badan cagaarshow caloosho fadhida madax xanuun xanuunka murqaha iyo kala goosyada calool xanuun dibiro niyajab isbedelo xoogan garashada oo xumaata adkaysi la-aan isku buuqis maskaxda wareer iyo qofka oo yeesa aragti kala jeed qofka qaba cudurkan hebatitis c marka uu ku dheeraado waxa uu kala maraa dhowr marxaladood bal aynu haatanna wax ka niraano marxaladaha kala duwan ee uu qofka hebatitisga qaba uu mari karo marxaladda ugu horeysana afka qalaad waxaa lagu yidhaahdo siriasis waa marxalad hab unugyada beerka ay waxyeeloomayaan ama ay ku dilmayaan marka ay sii kordhaan unugyada xumaaday waxa ay wax u dhimayaan socodka dhiigga dhex mara beerka taasoo sii kordhinaysa dhimashada unugyada fiican iyo beerka oo howshooda si ba-an aan hoos ugu dhacda marxaladda labaad ayaa waxa ay tahay marxaladda afka qalaad laga yiraahdo compensated soriasis macnaheeduna waxa ay tahay in unugyada beerka ay si xun u halaabeen laakiin uu beerka weli sii wadi kara howlaha badankooda dadka uu ku dhaco compensated siriasis waxaa lagu arkaa calaamado aada u yaryar ama gami ahaanba qofka qaba compensated siriasis calaamado ah calaamado cudurka dhanba lagumaba arko xaaladda saddexaad ayaa ah xaalad halis ah afka qalaadna lagu yiraahdo decompensated siriasis oo macnaheedu yahay waa in beerka uu si baahsan u halaabay uuna joojiyay howlihii oo dhan dadka uu ku dhaco decompensated siriasis waxaa badanaaba uu isu bedelaa dhibaatooyin hor leh taasoo sababta in dhiigga xididada mara beerka ee kor u kacaan waxaa kaloo dhacaa xididada qofka dhuuntiisa mara ama caloosha mara inay cadaadismaan ama tabardareeyaan waxaa kaloo dhaca diigbax xubnaha gudaha ah dheecaanka oo isku aruura iyo xaalado kale oo nafta halis u ah waxaa kaloo lasoo gudboonaada qofka jahwareer xagga maskaxda ah oo wax laga qaban karo ugu dambeyntiina cudurkan hebatatis c-ga ama cagaarshowga haddii aan la daaweynin qofkana uu aada ugu dheeraado waxaa suuragal ah ugu dambeyntii inuu isu bedelo waxa la yidhaahda kansar kansarkan oo beerka gebi ahaanba baabi'in kara cudurkan kansarka beerka ayaa waxaa lagu arkaa marka uu qofka la noolaada hebatitis c-ga ama cagaarshowga muddo ka badan shan iyo labaatan sano ilaa iyo soddon sano haddaba cudurkan halista eebaha inaga haya sidee buu qofku ku ogaan karaa inuu qabayo in kaleeto cudurkan qofka inuu qabayo wuxuu ku ogaan karaa adiga oo la xidhiidha takhtarkaaga ka dabadeedna takhtarkaaga uu dhiig kaa qaado uuna u diro shaybaarka taasoo u sheegi kara inuu qofka cudurka hebatitis c-ga ama cagaarshowga uu qabo iyo in kaleeto cudurkan hebatitis c-ga ilaahay haynaga hayee ma yahay cudur la daaweyn karo jawaabtuna waxaa cudurkan waa cudur si fudud loo daaweyn karo haddii uu qofka si muhiima uu la socdo cudurka xeerka uu marayo dhakhtarkiisana uu ka warhayo daawooyinka la qaata ayaa waxa ay ku xiran yihiin xaaladda uu qofku uu ku jiro in ay tahay xaalad loogu qori karo daawo iyo in kaleeto waxaa kaloo muhiim ah qofka markuu isku ogaado cudurkan ama cudurada beerka in waxyaabaha qaarkood ee beerka waxyeelo u geysan karo inuu iska ilaaliyo waxyaabahaasi waxaa ka mid a oo dhibaato weyn u geysan kara beerka cudurkaagana sii dadejin kara dadka caba qamriga qamriga ayaa waxaa lagu yaqaanaa waxyeelada ugu weyn uu qofku u geystay inuu yahay xagga beerka waxaa kaloo ka mid ah inuu qofka iska ilaaliyo waxyaabaha ama daawooyinka beerka wax u dhimi karo tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano waxaa jirto daawada tylanoolka oo badanaaba laga gadan karo oo wada kaantarka daawadaasi ayaa waxaa lagu yaqaanaa in qofka haddii xadigii loogu talagalay maalintii hadduu in ka badan u qaato in ay dhibaato weyn u gaarsiin karto qofkaasi beerkiisa haddaba takhaatiirta badanaaba qofka waxa ay kula taliyaan cudurkan qaba inuu iska ilaaliyo tylanoolka iyo qamriga iyo daawooyinka kale ee lagu yaqaana inay beerka waxyeelaan waxaana lagula taliyaa in ay dhakhaatiirtooda la tashtaan mar allaala marka ay doonayaan in ay waxyaabo cusub qaataan haddaba sidee baa looga hortegi karaa cudurkan hebatitis c hebatitis c-ga ma laha tallaal waxa ugu muhiimsanna waxa ah qofka inuu iska ilaaliyo inuu cirbadaha ama waxyaabaha dhiigga lagu kala qaado ama dheecaanada lagu kala qaado inuu iska ilaaliyo haddii uu galmo sameynayana inuu isticmaalo wax ka hortag ah sida inuu bac isticmaalo cudurkan hebatitis c-ba maadaama uusan lahayn wax tallaal ah waxaa muhiim ah qofka inuu taxadar weyn muujiyo si uu isaga ilaalin lahaa cudurkan cudurada kaleeta ee hebatitis a-ga iyo b-ga labadaasi ayaa waxa ay leeyihiin talaal laakiin hebatitis a b c-gu laguma yaqaano ilaa iyo haatan inuu leeyahay wax talaal ah sida ugu weyn ee looga hortagi karaana waa ka hortag adigoo sameeya inta aan barnaamijkan barnaamij lamida aan dib isugu maqli doono anigoo cabdilaahi shiinaa waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh